dhaqaalu waa dhuntii lacagtee wayda duugo haabal duugo dhaqaalu waa jidkii dheragee waybalduugon habalduugo dhaqaalu waa laftii dhaabarkee waybalduugon habalduugo dhaqaalu waa kakii dhaxalkee waybalduugon habalduugo dhaqaalu waa dhuntii lacagtee waybalduugon habalduugo dhaqaalu waa jidkii dheragee
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ganacsiga ee raadiyo asnaai muujiyadda sideetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis jowhar hirshabelle soomaaliya mar kale saaxiibada inagu xiran waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ganacsiga oo aan ku wareysano ganacsatada iyo guud ahaan bulshada kaasi oan ugu hadalna dhowr mawduuc oo kala duwan kuna saabsan ganacsiga toddobaadkan mawduuceena waxaan diiradda ku saari doonaa dalaga qaraha oo ka mid ah dalagyada ka baxa beeraha magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada kaasoo ay bulshadu saa-id u isticmaalaan waxaana loo dhoofiyaa magaalada muqdisho iyo degmooyin kale si halkaasina looga iibiyo hagaaga intaas aynu kaga gudubno fariintaasi haatan waxaan u gudagalaynaa barnaamijkeeni ganacsiga isla socod wanaagsan saaxiibyaal dhirtaydaa la shidin lahaa qof kastoo shankeed beer
dalkeenna soomaaliya waxaa wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ee ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna dhirtaydaa la shidin lahaa
soo dhowow magacayga halkaa kusugan tahay a walaal een, magaca een, waxaa la yidhahaa salaada la yidhahaa horta marka hore waayahay waxaan diiradda saaraynaa qaraha dalaga qaraha faa'iidada uu leeyahay oo kale iyo sidoo kale meelaha laga keeno sida uu dalka kusoo galo marka su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinaya waxay tahay adi ahaan qaraha maxaa ka aaminsan tahay wallaahi qaruhu een, waxaan ka aaminsanahay wax fiican inuu yahay oo weyn oo la beerto aad iyo aadna loogu faa'iido marka la beerto Ah, waaya si wanaagsan marka waxaa inoo sharaxdaa sida lagu keeno dalka sida ay beeraleyda u abuuraan iyo asal ahaanba meesha kusoo galo horta okay een, qaraha waxaa lagu abuuraa horta sidiisa banaanbo een, wuxuu ku yimaadaa muraha ayagoo diyaarsan oo qalalan oo daaweysan ayaa laga keenaa dibadda markii la keena dalka waa la ogyahay waa yaaliin dukaamanka caadiga ha lagu gadaa kabacdi dadka wax beerto ayay ogyihiin inay meeshaas u doontaan ay ka qaataan beertii ay geynayaan beertii waa u diyaarsan tahay waa u habaysan tahay markaasay een, ay ku beertay ay ku beertaan sida geleyda camal.
waa sida galleyda camal ay, ay ku beertaan asiga weliba een, lagama sida galleyda camal lama fardhiya si gacantaa lagu abuuraa si fiican waayo tareerin aa loo dhiga wax la yidhaha si geli daba daba ridaad aad taqaaniin kolley gobolka shabeellaha dhexe dadka jooga waa kolley wada beeraley waaye si fiican saasaa loo beeraa marka asaa uu isku imaanaa feefeel markii oo si askar feeshan ama loo dhigo oo loo waxeeyo asaa mataqaan sheego feefeelkan asaa isku imaaha laba tilaabo saddex tilaabood afar tilaabood oo loo dhexaysiiyaha taftahiirka intuu dhex dhextaalka dhex baldhac markii la dhaho marka keliya beeraleyda oo keliya maa loo talagalay mise meelo kale oo lagu- meel walbaa lagu abuuri karaa maya kulley ninkii xifrad u leh oo qofka kaastama abuur karto qoftu waa inay horta uu taqaano abuurkiisa taqaano oo een, iyo taqaano wax waliba uu uu yahay een, marka qof waliba oo taqaana abuur karto qof aan aqooni ma ma tabi karto Ah, waaya marka adi ahaan qaraha marka eh, dhowr nooca laga sameeyaa sida fruudka oo kale iyo in caadi loo isticmaalo marka sidee jeceshaa inaa u isticmaasho
Yeah.
walaahi aniga horta een, markii la dhaho qaraha een, oo inta baa- baa- gawaarida lagu doono een, magaalada een, lasoo gelsho ama la qaado kaloo dalabka aniga weli ma gelin laakiin markii magaalada lasoo gelsho oo kulley fruudka oo kale iyo waxyaabaha kaleeto iska caadigayo waa ogtaho wuxuu u- wax walba u fiican yahay qaruhu horta waa inaa waa wax loo baahan jirkaaga u baahanba Ah, si wanaagsan Faa'iido marka weyn ganacsigii siduu ku yahay marka inkastoo dadka inta badan ay wada isticmaalaan oo kale suuqa marka la keeno ka waran ganacsigii siduu ku yahay ganacsiga wuxuu ku yahay siyaabo kala duwan uu ku yahay waayo markii waxaa jirto mar beerta mar beerta inta laga keeno een, oo magaalada lasoo geliyo xoogoo maqaayadoo kale loo qeybiyo faruudka iyo laga dhigo waxyaabo fara badan laga cabitaan oo kale laga siido iyo qaar beerta laga soo gato waaweynka waa kala yaryahay asiga wuxuu berimo sugunto teersow leeh qaar beertaaba lagaa gadaa badalabaa ku imaanaa waa lagaa qaadaa wa- wadan kale lageeyaa oo een, gobol kale loo qaadaaba qaarna beerto ku hiraa kaasaa xoogaa magaalo iska soo gashay beertaadna ku faa'iidaba waxaad allaa wixii kaa gala beertaad uga soo heshaba xilliyada waxaana u badan yahay oo qoraxeedka ah si fiican oo roobka xoogaa i- isdhihi karto Dalagyada oo la waraabiyo ha odaa ka roobka waa ka baxsan kartaa isdhihi karto inkastoo lagu xisaabtami karin waa ka fakara isdhihi karta xiliyadaas lala eegtaa si fiican waa kaa marka roobabka saameyn badan oo ku yeelan karaa roobka caqabado badan oo kala kulmi karo waayo hadduu beertaasoo ku yaallo oo weli farta la saaray markuu roobku yimaado aad waa qarxaaba asiga macnaha waa waa waa jilcanya asiga markuu roobkaba ku do waa ku diyaba badanaa lagama faa'iido khasaaraa lagala kulmaa
Mm, waaya marka ma jiraan dad oo ganacsata sida hoteelada oo kale iyo meelaha oo kafeey laga cabo oo kale iyo ma jiraan in deegaano kale ama tuulooyinka laga dalbado si jumla ahaan loogu keeno way jiraan way jiraan laakiin wax oo badan ma ahayn wax oo adiga hal caasi ama mataqaana hal dayno iyo waxyaabo oo adiga isheeg waxse iska dalbaayan wax wax fara badan ma dalbaayaan Ah, waaya marka dadka oo soo geliya muraha qaraha islamarkaana een, u u iibgeeya beeraleyda marka ayagu faa'iido waa u leedahay ma dhigi karnaa faa'iiday u leedahay waayo waxay faa'iidada u leedahay waxaa waaye me- wax abuurkayba iyagu kaligoor haystaanba wax- waxay doonaan ay dhahayaan si fiican ganacsiga saasay uga faa'iidaan iyagu waxay doonaan waayo waa taqaanaa wax shay aan lagula haynin halaad kale oo su faa'iida leeyi faa'iidadaasay ku qabaan iyaga Ah, marka dalka dibadiisa lala keena Dalka dibi- dalka dalka- dal- soomaaliya lagama heli dalka dibadiisa laga keenaa murahaas iyo koo diyaarsan oo daaweysan qara- qarahaas ilaa iyo haddana la beero u baahamaayo ilaa iyo waqti u baahamaayo wax wax daawa u baahamaayo ilaa iyo kusoo tooso si fiican saas sidaa u taqaaniinba marka adi ahaan ganacsi ma ka samayn karta haddii aad murahaas iyo beer aada u qurux badan aad isku hesho walaahi rajaan u qabaa inaan wax fiican kasoo saari karo dhaqaale kasoo saari kara ayaan aaminsanahay ma- maadaama aan waaga u tilaabo qaadin Sax.
saasaan aaminsanahay Waa waaya, aad
Yeah.
u mahadsan tahay.
faransiis waa jiraa ortis waa jiraa bismillahi raxmaan raxiim cabdi ibraahim sheekh ali raaniga Een, haddaan ku bilaabo qaraha xilliga uu soo go'o iyo xaaladihiisa haddaan kugu bilaabo qaraha waxaa xilligan horta xilli waxaa lagu jiraa xilli dayrha lagu jiraa guriga waa ka nimid dayrti marka waxaa noo dhiman adiga shan toban beri malahaasaa nooga dhiman iyo haddaa lagu jiraa adig dayrti marka qarahan tacabkiisa wuxuu ku fiican yahay tacabkiisa wuxuu ku fiican yahay xilliga oraxeedka oo deyrta uu ku fiican yahay maana xilliga xagayga waxaa waaye jiridiisaa badan durkiisaa badan qaran hadda amaha ku gadowayno waxaa waaye kala bar waxaa waaye een, waxaa saameeyey een, cuncunaha saameeyey kalabar cuncunaha saameeyey inta kale laakiin oo qaraha laakiin oraxeedka soo baxayo kale waxaa waa qara nadiif waa halka yar halka weyn waa iswala wada mido waxa wax jiraa ma leh oo cayaana ma leh xilligan xilliga xilligan xilli roobaa laga kala ordow hadda suuqa beri waa la wada keenay roobaa laga kala ordowhayaa een, roob xilligii roobkaa lagu jiraa oo deyrta hadda la galowhayaa marka qofka uu beerta uga da'ana waxaa waaye een, wax uu ka helaayo male xilli ugu dambeeya waa laakiin kala guurina waayo xilliga roobka hadduu da'o kabacdi qaramaba jiraba roobkaasaa laga falaa ilaa oraxeedka saas uu sii socaa ilaa ramadaankii laga gaaro saas uu socaa marka adeer saas waa qara xaaladiisa qara hadda aan gadowayno hal doolaraan gadowayna hal xabo nusku ha la gadowaa halka ugu weyn dhebelka saddexda taaka iyo barka waxaa la gadowaa saddex doolar halka ku xaga laba doolar halka kale se- laba hal iyo bar nusaa ugu yar adiga qarahaan bishaan bishii sagaalaad aa la keena qaraha maaha bishii sagaalaad iyo bishaan tobnaad uu socda sidiisaba inta kale waxaa wixii ka horaay lama tacbi karo waxaa la tacbaa galleyda sisinta iyo kale la tacbaa oo roob ku daayo kan waxaa waaye qabogu uma adkaysto waxuu rabaa oraxuu rabaa oo tiro badan xagaygaas waa dhibaa oo kuma kori kariyo waa ca- jaallow naqaa Een, ma madoobaa ka- een, ma- si qoraxdii laga raba ma keeni kariyo uma adkaysto qabogu inuu adkaysa waxaa keenay sidiisoo dhan waxuu ku baxaa oraxdu ku baxaa in qabowyada ma baxo qabowyada ma baxo sisintoo kale usugoo kale qabowyada ma baxo kuleelkay baxaan xilliga qabowga waxaa baxo galleydo kale waxyaabahaas baxa sisinta iyo qaraha waxay baxaan xilliga oraxada ay baxaan adiga qarahan waxaa waaye faransiis waa jiraa ortis waa jiraa waa adiga dhowr dhowr noocoo leeyahay marka hal waaweyn nooca loogu jaamaha ortiska waa loogu ba- loogu jecel yahay oo mac in qarigiisana waa weyn yahay geedkiisana waxaa waaye in waxaa waaye si fiican u tarmaa kan ugu badan waxaa waaye hadda waxaa waaye ortiska waaye faransiiska waa dhal badan yahay laakiin waxaa waaye yar yar waaye balse hadda xilligan waxaa waaye qaraha dhanba qabuugaasu diida waa ma ma waaweynaa kariyaba dowladda keenta waaye Ha, dowladda keenta dowladdiida isku soo saartaa magaca ku soo dhibsad abuurkay keenaan oo unugu soomaali haddaana abuurka ma haysanno waxaa wadda magacaasaan ka keennaa ka ka ortiskana wadamo kaasaa laga keena laakiin ortisaan ku qoran waxaa waaye uun dowlad walba umaga ari ingiriisaaniga u qorata ortiska waaye gaduudka gaduudka ortiska waa xilligaan aad u fiican yahay oo roobka soo dhow yahay oo kuleylka oo dadka si fiican u qaada og yahay oo dadki dadki waxaa waaye xaafadaha iyo degmooyinka u wada qaataan qof walba gaariga yimaado meel aad ka rogsata ma leh laakiin xilliga hore qabow baa jira qabowga dadkana ma jeclo xilliga kuleelka u fiican inkastoo hadda keliyahan uu safeeyo qoraha uu uu fiican yahay dadka magaalada gato een waxaa kaloo jira dad iska dan yaraha jiro oo kaloo suuqa sii gelsho ka sii shaqaystaan siyaaniga oo galabtii baasi iska keenoo kale Ay miisa toban iyo labo dadkaas oo jeexo oo suuqa sii gelsho toban iyo labo toban aan lagu siiyaa ma qara dhebeloo hal doolara ma ka keeni karaanoo waa jeexjeexayaan
dhaqaaluhu waa dhuti وقلوبنا بلدومو نقامو واجدي درجي ويبلدوغنا بلدوغو نقامو واجدي درجي ويبلدوغنا بلدوغو نقامو واجدي درجي ويبلدوغنا بلدوغو نقامو واجدي درجي
marka wiilka waxaa lagu siiyaa toban toban iyo labo adiga nus doolara ugu badan halaha lagu siiya qaraha suuqa la geliso nus doolarka ugu badan maxaa waaye maalinka khamiista iyo jimcada maalinka sidinta saddexda biri oo ku baxa qaraha magacii waa maxamed cali cabdulaahi ku soo dhawaada dowladgoboleed kirshabeelle ayaa joogaa waxaa ku sugnaa hadda geelo jaaw macalinka ayaa qaraha gadarwa qaraha waa jeclahay macalinkana qaraha gadarwa asi wuxuu leeyahay hab dool gasii anna waxaa leeyahay cusbulaabsana shan iyo toban gasii marka waxaa sameey ma aqaano macalinka waa kan hadda hadda hadda rabaa qaraha waa jeclahay toban shan bacmalaad qaadarwa marka waa kaase hadda macalinka waa kala yaabanani asbulaa halkaasa ka qaadarwa halka inaad ka qaato oo xaafadda geeyo ila ku geeyo haddana markii uu soo noqo camal saddex bacmal ka qaataa rabaa hadda bayc haddii ku heshin wuxuu leeyahay waa boqol isii ama wuxuu leeyahay marka macalin see waa boqol qaraha jeclaani oo qaraha waa iska jeclaa xilligan oo kale ka faa'idaystaa waa jaanisya xilliga uu ku loo magta xilliga uu baxay waa xilligan oo kale ka faa'idaystaa marka xilligan oo kale waa cunaa marka marka dadka waa jecel yihiin qaar qaar eh, muqdisho xataa waa jecel yihiin muqdisho kale markaa kimaanaya qaraha aada u jeclaa xaggaa u gadanay xagga qaalowkaya waa la ogaa muqdisho laakiin joor marka limaada oo kale raqiis anugu waa gadanayna maalin waa iibsadaa waa iska ka qaataa waa xaafaddaa geysta waa jeclaa halihiisa haddaynato shan iyo toban hal doolar eh, nus doolar waa ka siyaa guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ganacsiga ee raadiya isnaay anigoo ah maxamed nur xuseen ayaa idila socodsiinayey tan iyo kulanka dambe saaxiib yaal sidaasiyo nabadgelyo
Yeah. Yeah.